waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal laba maleeshiyo beeleed u dhexeeya oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay xaafadda howlwadaag ee magaalada baladweyne khasaaraha dhimashada waa laba qof oo midkood uu shacab yahay iyo dhaawaca saddex qof oo dhammaantood rayid ah sida ay v o a u sheegeen ilo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya cabbe ibraahim aadan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka xaafadda howlwadaag waxa uu ka waramayaa sababta dagaalka labadan beelood uu mar walba usoo laabto sidaan malaynayo sababta ay dagaaladan usoo noqnoqonayaan siyaasiyiin oo labada beelood oo meesha isku dagaalayo kamid ah siyaasiyiintooda soo abaabuli hayso hadda dagaalkani midig soo bilaabday midigii wuxuu ka socday ilaa dhowr buo hadda maanta magaalada lagu soo jeheeyey nin ganacsadaha oo bakaarkiisa joogo oo wuxuu galabsaday dirin bakaarkiisa lagu soo weeray ragga usoo diray ilaahay amarkiisa sisi waa ka badbaaday nin kala ku dhintay meeshi cabdi cali boorre isna waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada v o eda ayaa waxay weydiisay waxyaabaha hortaagan in la baajiyo dagaalka magaalada ka dhaca maadaama dadka shacabku ay qabaan dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ka haysta
walaalow nimankan dagaaladooda wax badan bay soo noqnoqdeenay mar kasta oo dagaal meeshan ay ka bilaabaanna waan u istaagnaa inaan dhexdhexaadino oon dagaalkaas aan hor istaagno oon joojino waxa meesha ka jiro annagu marnaba kama seexano midaan maantana mid la filo waayey bay nagu noqotay wax hadda aan ka sugaynaba ma ahayn in magaalada gudaheeda waayo hadda ka hor ayaa waxaan wax badan ku soo celcelinay in ay magaalada iyagu keligood ay laheen oo ay ammaan siiyaan marka dagaalkan maanta filowayn wuu noqotay odayaashii xaggii xagga ay go-doona oo kala noqotay waxaan isku aragnayna kolba waa isku washee ka qaadnay laakiin hadda ma u dhaqaaqin insha allahu haddii la raalli ka noqdana waaga hadduu baryo waa waa jecelnahay inaan aan u dhaqdhaqaaqno arrintaas
inkastoo xilligan dagaal toos ahi uuna socon haddana waxaa laga maqlayaa xaafadda howlwadaag dhawaaq rasaas goosgoos ah mana jirto cid kala dhex gashay maleeshiyaadka dagaalamaya xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne